يا فارسا عاث القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبصار سيفا ملهما يمضي لسان الحارم مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا عاث القعود منعما نعما الجهاد حياته فتقدما وفضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبصار سيفا ملهما ما غرني إن قال منهم قائل bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku faaqidi doonno xaaladaha ka soo kordhay gobolka galguduud iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolkaasi qodobada aan ku jeexjeexi doonana waxaa ka mid ah isbedeladii ugu dambeeyey ee gobolka iyo meelaha ay ka baxeen ciidanka waaliga shabeellaha dhexe oo laga waraystay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka caws weyne ee wilaayada galgaduud degmooyinka iyo deegaanada ay ka baxeen ciidamada dowladda waa dhul buuce ah waan sharaxi doonaa waxaan sidoo kale barnaamijka kusoo gudbin doonaa waalidiinta ciidamada dowladda federaalka ee ku la'day dagaalka oo ka cabanaya warbaahinada sidoo kale waxaa aad u soo badanaya oo dhegaysan doontaan baraha bulshada oo lagu arkayo qoraalada dad badan oo baafinaya ciidamo nolol iyo geeri lagu la'yahay culummo iyo salaadiin iyaguna shucuurtooda dhiibtay kama marna arrimahaasi iyo filim cusub oo laga soo saaray caws weyne ayaad dhegaysan doontaan كتائبهم وفي خطواتنا نصر يجلجل في الفضاء تحتما ورضيت يا صاحي بهمة ماجد تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأمجاد فازأر عزة لتري الأعادي منك ما لن يحتمى هيا فسر بالسيف تشهر حده
يهوي على هام الصليب محطما يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما وفضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال wanaag dhegaystayaal mar kale waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa saddex iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga habeennimo talaata ah aan ku bilowno barnaamijka ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay ilaa iyo maanta faarujiyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud waxaana dib deegaanadaasi ula wareegay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab meelaha ciidamada ay ka baxeen waxaa ka mid ah webxo ceeldheer galcad masagawaay iyo budbud iyo deegaano kale waryahan cabdifataax filbiin ayaa isdul istaagaya oo sharaxaad ka bixinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka maxamed dahir calasow aad baad u mahadsan tahay ciidamada dowladda federaalka ah waxa ay maanta isaga baxeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud saacado ee kala duwan ayaa ay ka kala baxeen dhulkaasi oo ah dhul baaxad leh markii ugu horeysay saaka waxay isaga holeeleen deegaanka lagu magacaabo webxo oo xiga ee dhanka maxaas amaba xiga halka ay iska galaan ee galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halka ciidamadii ku sugnaa waxaa la joogay dad xildhibaano ah saraakiil maalintii shalay ayaa khabarkooda ee baqdinta bixitaanka ah uu soo bilowday laakiin saaka ayaa gebi ahaanba halkaasi ay isaga huleeleen iyaga oo ka baqaya weeraro uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa ay ka baxeen degmada ee baaxadda weyn ee galcad xogta aan helayna waxay sheegaysaa in askartaasi aanay si nidaamsan uga bixin galcad ilaa iyo shalay ayaa qulqulkooda uu socday laakiin intoodii ugu dambeysay maanta ayay ka dhammaadeen laba jiho ayayna kala aadeen qaar waxay eh, aadeen deegaanka lagu magacaabo alkowthar halka eh, kuwo kale ay aadeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamadan ayaa waxaa la socday askar ee shalay kasoo firxatay dagaalkii cawsweyne weliba ee khabarka ee xaqiiqda ah iyo dagaalkii meesha ka dhacay waxa uu keenay ciidamadaasi soo firxaday oo xataa qaarkood iyagoo dhaawac ah meesha ay soo gaareen xiriir aynu la sameynay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa eh, aynu helaynaa in ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay durbadiiba markii ciidamadaasi dowladda federaalk ay ka baxeen galcad ay la wareegeen ammaanka guud islamarkaana ay bilaabeen inay howlgallo sifayn ah amaba lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka sameeyaan degmada gaar ahaan saldhigyadii ay ka baxeen ciidamada dowladda federaalk ciidamadu waxay awoodi waayeen inay qaataan qaar badan oo ka mid ah agabkii meesha u yiilay waxyaabo fara badanna waa ay ka cabanayeen waxaa kasii horeeyey oo ay ka baxeen deegaanka lagu magacaabo budbud oo galgaduud ah maalintii shalay intaa waxaa dheer oo ciidamada dowladda federaalk ay si habqan ah uga baxeen ceeldheer iyo deegaanka kale ee lagu magacaabo masegawey oo labaduba ka tirsan gobolka galgaduud laakiin ciidamada wilaayadu waxay si toos ah ula wareegeen oo caawa ay ku sugan yihiin galcad iyo budbud iyo caws weyne waxaana ay kulaalayaan oo goordhow xogta aan ku helay ceeldheer iyo deegaanka masegawey halkaasoo lagu wado ee in saacadaha soo socda ay gaaraan kadib markii ciidamada dowladda federaalk ah ay isaga carareen ciidamada ka cararay meesha la yidhaahdo ceeldheer iyo masegaway waxaa ka mid ahaa oo hogaaminayay xildhibaan la yidhaahdo yaasiin farey kaasoo inta badan ee warbaahinada ka hadlayay sheegayay inay qabsanayaan dhul ka mid ah gobolka galgaduud oo hor leh waxaa kaloo ragga cararay ee galabta ka mid ah sarkaalka lagu magacaabo gacmo dulle oo isaguna aada uga soo muuqan jiray warbaahinta waxaana ugu dambeyntii isbedelkan maxamed daahiro uu imanaya iyada oo madaxweynaha dowladda federaalk uu horey u sheegay deegaankii ay qabsadaan inaysan mar dambe dib dambe aysan uga bixi doonin maantana isbedelkaas ayaa dhacay markan waa ka tabaabushaysanay ku soo noqon maayo waxa ugu muhiimsanna waxay tahay siinaynaa awood aanu shabaab kula soo noqon karin maaha dowladdaa dhex taagnaanaysa oo maanta dhan dhex joogaysa maaha dowladdu way tagtay shabaab waa ka ereyeysaa kadibna muddo ayay la joogaysaa midda kale maba ogolinba shabaab maba wax lagamaba qabanba hadduu awood u kusoo noqdo magaalo kale haddana dib ugu qabsada u helaayaba ma dhacaysa haddii alla yara ilahay idinkiis insha allah marka ogaas xasan waxaan leeyahay kalsooni badan qab dowladda soomaaliya ayay magacjab iyo jiritaan xumo iyo maxaanku idhahda waxaan la aqbali karin ay ku noqonaysaa in degaano la xoreeyo wiilal soomaaliya dhiigooda ku taatay oo dib shabaab ugu soo qabto laakiin maxaan dagaal la xoreeyey oo shabaab laga eriyey dib ugu soo noqon maayo haddii aan la yidhaah maxamed daahir kaasina wuxuu ahaa xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ah maanta waxa uu wafdi u diray oo taliyaha ee nabad sugidda uu ka mid yahay ceelbuur kuwaasoo u sheegay inaanay ka bixin magaalada ceelbuur sababtoo ah waxa uu maqlay in ceelbuur ay ka raran yihiin ciidanka welina warka aanu ka helayno saraakiisha halkaasi ku sugan xogtu waxay sheegaysaa inay aaminsan yihiin inay go-doon ku jiraan oo af libaax ay ku dhici karaan lamana baciidsan karo in saacadaha soo socda ay ka baxaan sidoo kale xasan sheekh ayaa waxaa lagu waday in maalinta khamiista ah ee soo socota uu gaaro degmada galcad halkaasna ugu qudbeeyo ciidamada niyaddan uu u dhiso laakiin ciidamadii ayaaba isaga baxay maanta ugu dambeyntii xaaladda ee deegaanada iyo degmooyinka ay ka baxeen ciidamada dowladda federaalk caawa waa mid aada u xasiloon oo jawigeedu uu degan yahay kaas waxa uu ahaa cabdifitax maxamed qaasim filibiin يا فارسا عفى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبصار سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء waaya xaajiroog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka galguduud ayaan goordhow kula xiriiray khadka teleefoonka waxaana uu ka warbixinayaa ciidamada faaruujiyey magaalooyinka aada maqasheen iyo meelaha ay gaareen horda walaal ilaahay baa macad iskale macadaasoo la soo koobi karin bifadlilaahi libaari cadowgii ku soo duulay gobolka galguduud raasarkan ceeldeer galcad cali axmed budbud ilaahay fadligiis berigay ka hulaaleen ayagoo ku cibrad qaadanaya cadaabka ku degay kuwa coos weyne joogay ayagoo ku cibrad qaatay ayay ka hulaaleen way ka baxeen alaabtoodii ka rarteen raayada tawxiidkaana ka baqanaysa degmada galcadeed iyo xeeldeerba in sha allahu mawlaana ilaahay baa noo gargaaray iyagoo jab iyo haadliima la kulmay oo isla weynid iyo timirkii ay kusoo baxeen aan lahayn ayay ka baxeen inkastoo ay u geystaan dadweynihii ku noolay dalkaas ku noolay xoolahoodina ay dhahaan qaadihii ay ka xiteen naagihii ay kubsadeen sakiira xataa ay kubsadeen qaabdaro badan ayagoo lagala kulmay kabacdi ilaahay fadligiisa ilaahay baa kartoodii laga dul qaaday waana ka baxen caldeerna way ka baxen dawacna way ka baxeen mudugna way ka baxeen cali axmedna way ka baxeen laygu yidhi masaubo insha allahu mawlaana xaqigoodana waxaan rajaynaynaa ilaa xamar inaan uga daba tagno meelaha ay gaareen ciidanka haddaad ka warhaysid
waaba waxaan maqlay alkawsar inay gaareen kuwii nabcad ka baxay kuwii alleel ka baxayna waxay manayeen alla adeecadan ka baraysa kumigood ay manayeen allaba kaasi waxa uu ahaa xajiroog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka galguduud oo u waramayey idaacadda alfurqaan بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت
markaana kusoo dhowaada ah waaligii wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukaday oo ka hadlay dagaalkii coos weyne ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka الحمد لله الذي أضحك وأبكى وهو الذي أمات وأحيا أمات الباطل وأحيا الحق في تحقيق وعده الأزلي للمجاهدين إذ يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي إظهار عواقب نذره للكافرين المخذلين إذ يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وصلى الله على النبي الضحوك القتال وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala allihii nagu galladaysay guushan taariikhiga ah ee ka dhacday caws weyne waxaana ku shukrinaynaa ballankii uu noo oofiyey markii uu yidhi in tansurullaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum intaa kadib waxaan u hambalyeynayaa halyeeyada mujaahidiinta dhammaantood ee ka qayb qaatay dagaalkan cawsweyne hadday yihiin ciidamada nidaamiga ah ee xarakada shabaab almujaahidiin iyo haddii ay yihiin ciidanka difaaca shareecada islaamka ee beelaha saddexda ansaarta murusade iyo maxamuud hiraab iyo wacaysle waxaana idinku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo jihaadkiinna shuhadadiinana allaha aqbalo dhaawaciinana allaha bogsiiyo waxaa la dhihi karaa halkan waxaa ka dhacay cadaabkii uu ilaahay sheegay in uu ka soo saaraya gacmaha mujaahidiinta ilaahay wuxuu leeyahay qaatiluuhum la dirida gaalada yucadibkum allaahu biaydiikum ilaahay wuxuu ku cadaabayaa gacmihiinna waxaa halkaa yaalla oo bilqan meydka rag aad aan isleeyahay laba boqol haddaan wax la jirin kaba yara waxaa halkan yaalla toddobaatan baabuur oo goofayow iyo kuwa gacmaha yakhribuuna buyuutahum biydihim ayago ay gacantooda ku gubeen iyo kuwa mujaahidiintu gubtay isugu jira wayashfi suduura qowmin muminin ilaahay saa wuxuu u yeelay in uu marka kitaabkiisa lagu soo duulay waa sunno ilaahay inuu arrinta farageliyo faragelin ilaahay ayaa ka dhacdaa la dhihi karaa meeshaanu meel bani aadam uu ku diriray waa ay ka weyn tahay dagaalkana ilaahay inuu galo qur'aankay ku taala subxaanahu wa tacaala فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هل كان dadka yaalla ayagoo nool oo wax maqlaaya oo jooga dhul aamina ayaan u sheegnay meeshaan la yidhaahdo gobolkan galguduud waa meel ay degan yihiin dad ansaar ah oo kitaabka ilaahay xaggiisa aan laga marin waxaan ku idhi caloosha mujaahidiinta iyo dheefshiidkooda ciddii gashaa dib uga bixi mayso wax calool galayoo dib u soo noqday lama arag waan uga dignay waxay ku fiicnayd dadkan ayagoon saan noqon in ay u qaataan arrintaasi dhab ah maanta waxa meeshan yaalla ma yimaadeen waa tan warkii aan sheegnay shalay rumuu noqday ilaahay waa ku mahadsan waxaa weeye murtadiinta sunno ilaahay ayaa ku socota waxba fahmi ma karaan fircoon nebiyullaahi muuse uu ka saaray dalka masar waa kaari waaye ilaahay badda uu furay si uu u badbaadso baddii uu furay waa dhex maray waa ka gudbay fircoon waa garan waayey baddii markuu soo istaagay war biyo caadadood maaha inay istaagaane waxaanu amar kalaa jiray ka joog waa garan waaye baddii uu isku qaaday ilaan ilaahay baa caqliga tinaaya waxa uu leeyahay ina haaulaa'i lashirdimatun qaliiluun wa inahum lanaa laqaa'iduun wa inaa lajamiicun xaadiruun waa koox yar waa sooqa qabaa waa warka hadda gurguurta leeyahay laftiisuu lahay ilaahay gurguurta iyo kooxdiisa waa tusay wax badanuu tusay way ku cibro qaadan kareen laakiin markii loo digaba waxay u qaataan in ciidanka naga dhaqaajiya aan leennahay oo annagu aan baryayno oo aan ciidanka naga joojiya leennahay inay u qaadan jireen galcaday aheed wixii ka dhacay bangaraaf looma tegi karo balaayo madoowaaye diyaaraday wataan waxaa ka dhacay waa ogeedeen waa lagu haltiray waxay ku filneed ugu yaraan in lagu cibro qaato ciidan ciidankan ka xoog badan oo ka micno weyn markaas ma uusan socon lama yeerin waxaad ogeedeen intii macaari oo ka dambaysay wixii ka dhacay nimankii eritrea laga keenay masagoy kula dhacay bannaan weeye diyaaraddaa nagu wardiinaysa diyaaraddu moogta bannaan ma iman karaan bannaankii laftiisa wax alla waxay haysteen looga diirtay iyada lagu baabaashay maanta iyadoo intaasu dhacday budbud wixii aad ogeed inay ka dhaceen ayaa ciidankan halkan la keenay iyadoo la leeyahay ciidankan gorgoraa la yidhaa eey cadowga naataa tababarayo wax ku aadan lama ark waa intaa la soo dhoobay laba kun oo nin afar xaraamaha looga ooday maanta waxa maha yaalla marka hadda qof aan arkin ma suuray karto marka waxa weeye ciidankii ay lahaayeen cido kuma aad waa kuwaanaa ciidankii maanta mid ka meerin labadi kun nin dhintay nin dhaawacma min dhuma nin waashay ayay wada noqdeen tawyada iyo taangiyaasha ay lahaayeen xabaddu ma karto waa kuwa halkan dhooba gacanta mujaahidiinta hal xaba kama fakarna cibraa ku sugan waxaan leeyahay war cibraa ku sugan haddiiba wax aad cibro qaadaysiin waxaan maqlayaa hadda kuwa hore u sii dhaafo horay ay sii aadeen la yidhi oo calooshiiba ku fogaadeen wallaahi uqsimu billaahi alcadiim alladii laa ilaaha illaa hu haddaadan ismaarayn waxa nimankaas saaxiibadiin qabsada ayaa idin qabsanaya haddaadan saacaddan ismaarayna waxaan idin leeyahay waxa gorgor ka weyso urur koowaad iyo urafaraad iyo koobi amxaaro waxay gurmadii ka waayeen gurguurta iyo raggiisa ku arki maysiin waxaad u jeediin meesha nimanka yaalla waa maalintii labaad waxaad u jeediin in ciidamadii budbudjooga ka baxeen oo meel kasta laga kala cararaayo oo masagoo caanaha laga cararaayo oo meel walba laga kala cararaad u jeediin ayadoo meeshaas la joogo hawa la qabo nimankii moogtahay u soo gurman waaye nimankan wallaahi inay sida kusoo gurmayn caloosha shabaab waxaan idin leeyahay isbasareeya oo hadda caqliyaasha akhiiran dadka mujaahidiinta ah beelaha saddexdaa ee dhulkan dega waxaan idin leeyahay dagaalkaas shalayaad ballan qaadeen maantana waa ka rogol sheegteen jazaakum allahu khayran ilaahayada ka abaalmariyo ciza adduunya iyo ciza aakhiruu leeyahay qaala allahu tacaala man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiican qofkiiba ciza raba adduunya aakhiro falilaahi alcizatu jamiican lilaahi maxay tahay alcizatu lilaahi ahayd maxaa lilaahi loo hormariyey taqdiimu maa xaqu taakhiir tufiidu alxasr yacni sideedaba waxay faa'iideynaysaa falilaah cizada waxaa ilaahay keligii ayay u sugnaatay cizadu ciddii ilaahay ka doontaan cizada helaysa qof uusan cizayna ma cizoobayo waman yuhni illaahu famaa lahu min mukrim qof uusan cizayn ma cizoobayo waxaa weeye ilaahayda ku cizeeya diintan aakhiraya adduunyana waa ku cizoobaysiin dadaalkiinna wada wixii uba ood ka hesheen maahan ood ka daldalateen xalay iyo shalay iyo beriga aad daldalaysiinna adinkays kale waa idinnaas habartiin waaye xalaal maad rabtiin ku gaara wixii aad furatiin hadda ka tiiwad gaaladan ka qaadatiinna waa idinnaas habartiin marka jazaakum allahu khayran saasaan idin leeya mujaahidiinta waxaan leeya maanta hubka laydiin dhiibay ee ilaahiyadu ku wareejiyey wixii jiri jiray oo ahaay soomaaliya kulligeed waxaa la saaray cunaqabataynta hubkaa la saaray laakiin ilaahay adinka wayda ka kor qaada sooma jeedin ilaahay cunaqabatayntii si gaara wayda kaaga dulqaaday waxaad maanta haysatiin waa beebayaal waa risaas waa hoobiyaal waa madaafiic waa wax toban sana aad ku diriri kartiin mas-uuliyaddaas ilaahay baa idinku wareejiye waxay u baahan tahay lain shakartum la asiidannakum annaga maa nala ku aada macalalogu siaad nagu aadda iyo qararax aad keentiin adinka yidhi inta alla haddaad awood aad hesheen ilaahay mas-uuliyadda awadiin dhiiba uga shukriya mas-uuliyaddaasna ka soo baxa waa inay idiin siyaadiso khuduuc iyo alla jeclaan iyo alla u dhowaasho iyo alla kacabsi weynay guusho idiin siyaadiso waa inaysan sida gurguurte adan gacmaha taagtaagana baqbaqbaqbaqbaqwaa shabaab waxaa ka guray biyiyaa ka guray waa malay biyuhu ka guray markuu minasooto gaalada ugu tegey biyiyaa ka gura caa ayaa biyihii guray aawey waxuu ka wada shacabkiiga guray waxaa shacab maadhay kuu dirirayaan kuwaan shacabka gala guduud xaggaad ka ogaatay kol intaad kula ballantay abgaari samaanoo tiri waa kacaa abgaar xaad ka taqaanaa abgaar aawa kuu diriraya hasaa kaala dhinma haysataa waxaan leeyahay dhibayow ilaahay waa idin bokray waxuu idinku bokrana ewel uu idin ballan qaaday haddii aad ilaahay aad u run sheegtiin inuu idin run sheegaayo inuu gacmaha dadka idinka qabaayo inuu idin siinaayo nasri caajil ah inuu khaniimo idin siinaayo bilow ah qaniimo weyn oo ka dambaysa oo asagoo ogya amaa laga helaya inay idin soo socota calaamadeediyaa muuqda sidii isu daba joogtaa mas-uuliyadda inta ka weynaa ilaahay idiin wadaa mas-uuliyadda ilaahay idiin wado dad u qalman noqda mujaahidiini waxaa idin leeyahay ilaahay isu jilciya ilaahay u sujuuda ilaahay yaa idin difaaca ilaahay yaa dagaalkan galay ilaahay idinka adkaysiiyey ilaahay marka waa inuu waa inaan isu dhow dhowaanno ilaahay waxaan kaaga mahadaynaa wixii aadna siisay ilaah inaadna boortay oodna difaacday oo ilaahay andartaa u dirirayna inay naga run tahay aad nagu abaalmarisay ilaah kaaga abaalhaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa waaliga ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabako tukade oo ka hadlayey dagaalkii coos weyne بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت dhinaca kale kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa goordhow oo caawo ah baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii xooganaa ee cagmarinta ahaa kaas oo ka dhacay deegaanka coos weyne laguna laayay ciidamada dowladda federaalka muuqaalka ayaa soconaya qadar sagaal daqiiqa ah waxaana lagu arkayaa maxaabiista gacanta ay ku dhigeen mujaahidiinta al-shabaab iyo xerooyinka lagu weeraray askarta sidoo kale waxaa la arkayaa midab daadsan goobaha dagaalada ay ka dhaceen sheekh cali dheere sheekh nuur macali cabdiraxmaan ayaa ka soo muuqanaya isdaarkan kooban iyagoo fariimo muhiim ah diraya
أليس الله بكاف عبده إذنك سوما فأجمعوا أمركم وشركاءكم إذنك إيا وحي شركاء إذن الله ood isku sheerartihiin ood isku barnaamijtihiin isbaayisigiin oo dhan isu taga إن ولي الله الذي ها نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وحكى ليس قل ادعوا شركاءكم waxa idinka idinla shirkaa oo isla bahwadaagtiin oo isbaayisiga idinkula jira adduunka waa isbaayisiga jira mogtaasaa lagu leeyahay halmaraa alwahaaqa miyaad isku alayhe ina waliya allahu aladii nazala alkitaaba wahuwa yatawalla الصaalixiin alaysa allahu bikaafin cabdah waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu wixii wax kale isku haleeyana maxay noqdeen faاladiina kafaruu hum اlmakiiduun ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين قال لدى من دابية ذوذا إلهي وحو لها وحن كردقين وحن وحتر لاين وحكم مثال إلهي وحي ألا كسر عد اسكوا ليس دماني كسورا أو قول عاركم مثالي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
في حمانا ذوت قوية يا ملايا allah subxaanahu wa tacaala baan uga mahad celinaynaa guushaas weyn ee uuna siiyey annagu ma aanaan dilin ee allah subxaanahu wa tacaala ayaa dilay annagu rasaasta kuma aanan ridinin ee allah subxaanahu wa tacaala baa ku riday kibirkoodii iyo gaalnimadoodiina allah subxaanahu wa tacaala baa halkaas ku soo afjaray qaala allahu tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama daalim noocol ah maxaan doqon isaga yeelay jidhkuna inuu diidaayo maxaan dusha sare ka eegnay ma degdegnay xaajada maxaan u dulqaad yeelanay dabinkaan u dhignay maalintuu degalka soo saaro isagoon digniin qabin maxaan kaga daryaan siinay بعداد حبات الرمال والأسد من جيشنا يعدل سريا
tafaasiir intaasi ka badan waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe insha allah بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت idaacadda alfurqaan ayaad la socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijkan gaarka ah ee ku saabsan dhacdooyinka iyo isbedelada ka soo kordhay gobolka galgaduud degmooyinka iyo deegaanada ay ka baxeen ciidamada dowladda federaalka ee aad dhegaysateen waa dhul nuucee ah qaarkood waxaa tegay waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soo dhowow runtii in ciidamada dowladda federaalka ah ay ka baxaan wabxo galcad iyo ceeldheer waxay dhabarjab ku tahay dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo maraykanku uu u xil saaray in uu xoojiyo dagaalka ka dhanka xarakada shabaab ulmujaahidiin ciidamada maraykankuna ay taageerayeen iyadoo saraakiisha maraykanku ay furmaha dagaalka ku sugnaayeen gees kalena diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee daroniska ah ay caawinayeen ciidamada dowladda federaalka ah wabxo waa magaalo muhiima oo isku xirta oo u dhexaysa maxaas iyo ceelbuur halka galcadna ay ka dhignayd difaaca aadan yabaal iyo ceel cali axmed iyo moqokori iyo deegaano kale oo dhanka muqdisho ka xiga ceeldheer iyaduna waa degmo xeebeed muhiim ah oo muhiim ay u arkaysay dowladda federaalka ah sidoo kale waxaa laga baxay deegaanka masegawaay oo u dhow galcad sidoo kale waxay ciidamada dowladda federaal ka baxeen deegaanka masegawaay ee gobolka galguduud oo asigana ay muhiim u arkayeen xogtaan helen waxay sheegaysaa in qalqal xoog le uu ka jiro deegaanka ceel cali axmed kadib markii ay mareen ciidamadii budbud ku soo jabay oo budbud ka soo cararay iyo kuwii galcad ka cararay oo luga oo dhanka aadan yabaal u gudbeen saraakiisha halkaa ku sugan ayaa waxay hortaagan yihiin ciidamada halkaa ku sugan iyadoo qaarkoodna laleeyahay kuwii baxsaday ayay raaceen oo dhanka aadan yabaal ayay aadeen aadan yabaal qudhiisa qalqal ayaa ka jira ciidamadii baxsaday oo ka yimid dhanka galcad iyo kuwii ku soo jabay dagaalkii daraad ka dhacay cowsweyne ayaa waxa ay isku fellisayaan baabuurta la raacayo waxaa la ii sheegay maanta in gaariga caasiga ah ee xamar aadaya lagu raacayo qofkiiba boqol iyo konton dolar halka awel konton dolar iyo lacag ka yar lagu raaci jiray magaalada muqdisho ayaa si weyn looga hadalhayaa jabkan ciidamada dowladda federaalka soo wajahay waxaana suuragala in saacadaha iyo maalmaha soo socda meelo kale ciidamadu ay banneeyaan kaasi waxa uu ahaa waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac oo ka hadlayay deegaanada iyo degmooyinka ay ka baxeen ciidamada dowladda federaalka ee gobolka galgaduud بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت gees kale waxaa isa soo taraya waalidiinta ciidamada dowladda federaalka ee ku la'day deegaanka mazagawaay ee ka cabanaya warbaahinta maxamed cali ayaa arrimahaasi isha ku hayay oo warbaahinno badan soo akhriyey maxmed aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir warbaahinta gaar ahaan tan soomaalida waxa ay maalmihii lasoo dhaafay aad u hadalhaysay ee weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen fadhiisin aad u weyn oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka coos weyne oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ee weerarkaas ayaa ka mid ahaa malaaximtii ugu cuslaa ee ka dhaca soomaaliya waxa uuna dowladda federaalka iyo dadka taabacsan ku yeeshay saameyn aan horey loo arag iyadoo dadku ay dhinacyo kala duwan ka eegayeen wixii halkaasi ka dhacay isla maalinkii uu weerarku dhacay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay soo saartay sawiro ka tarjumaya ee qaabkii ay wax uga dhaceen halkaas iyo sidii askarta dowladda federaalka loogu laayay deegaanka coosweyne habeenkii xalay warbaahinta islaamiga ee al-furqaan ayaa baayisay muuqaalo laga soo qaaday xeradii lagu laayay askarta dowladda federaalka kuwaasoo lasoo warinaya inay yeesheen saameyn aad u ballaaran dadka muuqaaladaasoo kala daneynayay waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda federaalka waalid diinta askartii lagu xasuuqay deegaanka cusweyne weriyayaasha iyo cid weliba oo doonaysay inay wax un ka ogaato khasaaraha baaxadda leh ee halkaasi lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka muuqaalada ayaa soo bandhigayey ee khasaarihii baaxadda lahaa ee halkaasi ka dhashay waxaana arrinta xiise gaara usii yeeray in weriye ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan uu muuqaalka dhexdiisa tacliiq kaga bixinayo ee waxyaabaha u muuqdo ee waxa uu dul tegayaa meydadkii askarta dowladda federaalka ee gaadiidkoodii oo burbursan isagoona xog dhammaystiran ka soo gudbinaya ee qaabkii ay xerada u dhisneed gaadiidkii faraha badnaa ee lagu gubay iyo meydadka askarta dowladda federaalka oo weli daadsan goobaha durboba markii ay muuqaaladu baaheen waxaa isa soo tarayay falcelinada dowladda federaalka aad ayay uga gubatay muuqaaladaas waxa ay isku dayday inay hakiso islamarkaana ay xirto goobaha lasoo dhigayo balse dadka firfircoon ee ka howlgala baraha bulshada ayaa muuqaalka meel weliba gaarsiinayay iyagoona ku nashrinayay goobo kala duwan arrimaha saameynta leh ayaa waxaa ah in markii muuqaalka la baahiyey kadib qaar ka mid a eheladii askarta dowladda federaalk ee lagu xasuuqay deegaanka coosweyne ay sheegeen inay muuqaalka ka dhex aqoonsadeen wiilashooda kuwaasoo ay ku wareersanaayeen nolol iyo geeri halka ay ku maqan yihiin balse ay hubsadeen inay ku dhinteen weerarka sidoo kale waxaa jira askar iyaguna nolol iyo geeri toona lagu laayahay kuwaasoo ay baadi goobayaan eheladooda iyagoona aad u murugaysan ayay kasoo muuqdeen warbaahinta islamarkaana codsanaya in lala baadi goobo askarta ka maqan anigoo ah saare axmed xaaji yuusuf wiilkeyga maxamed carab oo maxamed la dhaho maxamed carab ku magac dheer ayaa iga maqan muddo saddex beri ah nolol iyo geeri kuma haayey saddex maalmood wax ma cunin habeenkii xaleha ma saaxanin wiilkeyga waxaa ugu wardambeeya coos weyne meesha la yiraahdaa ugu wardambeysay taliyihii markaan raadiyeyna waxaa la yiri taliyo jareer ayaa taliyihiisa ah taliyihiisa naftigiisa waa dhaawacan yahay isbitaalka xoogaan tegay wixii dhaawacaan iri ii fiiriya wixii dhaawac waa laga soo waaye xalanaan tegay waa laga soo waaye waxaan ahay hooyo hooyo dhiban hooyo dhiban oo wiilkeeda curadkeedii raadinaysa oo asaga ii soo kacay oo maanta xoog ii ahaa ciidanka xoogga ayuu ii galay noloshayda halkaasay ku tiirsanayd haddana asaga raqiyo ruq waa ku la-ahay waxaa codsanayaa adduun weynka ka codsanayaa wiilkayga nolol iyo geeri mid la iigu soo sheego ayaan codsanayaa ama dowladda qaranka ay fiirsanayso wiilkayga ciidamada gorgor ah waaye guutada koowaad ee gorgor waaye maxamed carabaa la yidhaahdaa maxamed carab ayuu ku magac dheeryahay waxaan codsanayaa hooyo dhibaateysanan ahay hooyo soomaaliyeedan ahay asaga mooyaan wax kalaan fiirsanaya male maanta ruq iyo dhaqdiisana waa la ahay haddee soomaalnimadu jirto waxaan codsanayaa in wiilkayga hadduu dhintana laiisoo sheego hadduu dhaawac yaana laiisoo sheego dhaawac horta kuma hubo isbitaaladii dhan waa tega waa ka soo waaye ruq iyo raq waa ku la-ahay saddex muddo saddex beri wax ma cunin xalay ma saaxanin habeen hore ma saaxanin rafaad adduunya ay haysta halay caawiyo hadday dowladda sharafta iyo arkaysana ay caawiso wiilkayga ruq iyo raqay igu soo sheegaan ma hadli karo waxaa naga baryayaa inaa wiilkaygaas nolol iyo geeri mid iigu soo sheegtiin nolol iyo geeri waa ku lahay dhaawac meel walba waa tegay waa ka soo waaye saddexdaa beri meelaan lug dhigin male taleefoonadiisa waa dansan yihiin waxaan codsanayaa dowladda sharafta le hadday maqlayso inay codkayga arkaan muuqaalkayga arkaan hooyo dhiban inaan ahay oo wiilkaas keliya aan fiirsanayay oon wax ka fiirsanaya oona shaqaysan karin oo rafaadsan ayaan ahay saraakiisha waxaan ka codsanayaa saraakiisha saraakiisiin xigeeninta ninkii arka maxamed carab meelaa laygu soo sheego ma fahantay meelaan laygu soo sheegay waana barayayaa saraakiishiisii ad eedeen waa saxaabtiis ad eedeen waad ka warqabtiin maxamed carabaa la yidhaahdaa waxaan naga codsanayaa oo naga baryayaa ood iga farcisiin ama nolol ama geeri inaad iigu soo sheegtiin oo iyo dhibananahay oo rafaadsan meelku ma sheegin meel aan ka raadin male meelaan aadi kara meesha hadda lagu dagaalamay ma aadi kari waa rafaadsanahay waxaan naga codsanayaa oo aan ka naga baryayaa inaan naga rajeynayaa inaad si deg dega ama nolol ama geeri iigu soo sheegtiin saraakiisha sagaarkiin xigeenada oo gorgora ayaan la hadlayaa dowladda ayaan la hadlayaa saaciibadiisa iyo qaraa saaciibadiisa inta taqaana maxamed carab waa caan wiilkaas maxamed carab uu ku magac dheeryahay muuqaalka oo meelo kala duwan gaaray ayaa waxaa aada uga naxay taageerayaasha dowladda federaalka iyagoona waxaa meesha ka dhacay ku cabiray halaag waxa ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay in maalintii saddexaad ay meydadka askarta dowladda federaalka daadsan yihiin xeradii lagu xasuuqay ee deegaanka coosweyne ilaa iyo haddana aanay jirin wax wara oo kasoo baxay dowladda federaalka oo ay kaga hadashay askarta badan ee lagu laayay weerarkii coosweyne maanta waxaa lifkaas isoo geliyey waxaa maanta lifkaas isoo geliyey saddex maalin in aan dadkii anigii hilibkayga ahaa meydadkoodii cows weyne dadkii deegaanka ahaa ee dhibaatada laga dulqaadaya maanta inay kaamiro ay la dul istaagaan meydadkii ay soo diraan jabkii wiilasha ku dhacay ya iyo wixii ku dhacay ay soo duubaan waxaan nahay annaga eheladii meydadkaasaan nahay waxaan nahay eheladii meydadkaas maanta ma dareemi kartid xanuunka aan dareemayno shalay ilaa xalay ilaa habeen hor waa saddex maalin saddex maalin aan waxaan la'nahay meydkii wiilkeenna iyo wiilashii la dhintay ee soomaaliyeed guri walba waxaa ka maqan wiilaa ka maqan guri walba wiilaa ka maqan hooyo walba wiilaa ka maqan wiilalaa nolosha lagu watay wiilalaa dhaawacay oo ilaayo saddex maalin jaqda kasoo hadlayo oo dhahayo gurmadaan u baahanahay wiilalaa ilma xoolo la jiro taleefanada inta ka qaatayo meeleblaayaa soconaa dhahayo meydadkii wiilasheenii in maanta dadkii shalay la xureynayay ee la geeyay inay soo duubaan oo anaga facebookyada noola soo dhigo waa dayac ka imaada dowladda waa dayac dowladda ka imaaday wasiirkan gaashaandhigga waa in la bedelaa waa in isla xisaabtan yimaadaa khasaarihii ka dhacay cuus weyne ciddii ku lug laheeday waa la soo qaaday ciidankii oo jiifo ciidankii oo ceel biyo ka doontay ciidankii oo aan ka warqabin aa la gaaday dhulaan dhulkaaga aheyd wiilal fara badanaa nooga dhintay dagaalada xureynta maxay ahaada deegaanadan wiilasheen waxay ku dhammaadeen deegaanahaysan ayaga u dhalanin aawe mas-uuliyiinteeni mas-uuliyiinteeni aawe mas-uul walba wuxuu u istaagay sarkaalkiisa ama askarigiisa ya inuu maxay ahaada badbaadsado oo deegaankiisa geysto ma helaan darajo ma helaan dallacsiin ma fahantay madaxweyne kastoo yimaado wiilasheena wuxuu geeyaa furinta sidii inay dhufaysiyihiin oo kaleento warbaadacadda maxaa idiigu dhacay hal mas-uul oo ka hadlay male saddex maalin wiilasheena dhaawac mayd shalay waa ku taageersanay xasan sheekh maxamuud shalay waa ku taageersanay aniga dadka kuu saxbatumaayaan ka mid ahay ma fahmaysaa maanta nasiib daree kugu tahay wiilashii soomaaliyeed oo meydadkooda facebookyada lagu soo daadinayo weliba dadka ehelkaaga waxaysla ay soo duubayaan dadka cows weyn degan waa dadkaagii ya in maanta wiilasheeni meydkoodii saddex beri qoraxda ku dhacday madoobaaday nala tuso annagoo hilibkeeni banaanka yaala aad baxdood helikobter qaadatood ceel guur maanta aad kasoo qudbaysid aad guulo sheegatid guulashiyaa kuu keenay ya guulashiyaa kuu keenay way wiilashaa yaryarkay aad iska wada hormarinaysiin aad dhufayska ka wada dhigateen ee gadaal qori inta looga qaada leeya taliyaha gal gal dagaalka la leeyahay intay ku og tihiin ee marka laga yimaado dadka taageersan dowladda federaalka ee waxaa dhanka kale weerarkan aad u soo dhoweeyey dad badan oo ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisa intaba dadka qaar codod ayay noo soo duubayeen qaarkood waxa ay ka faalloonayeen sida ay u barooranayaan taageerayaasha dowladda federaalka iyagoona sheegay in inta la murugaysan weerarkaasi ay aad uga badan yihiin inta ku faraxsan xasuuqa askarta dowladda federaalka loogu geystay deegaanka coosweyne
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda idaacadda islaami alfurqaan iyo dhegeystayaasheedaba waa salaamayaa in fikirkeeda ka dhiibto macrakadii weyneed ama cagmarintii walaalaha mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga coosweyne aad baan ugu faraxsanahay wallaahi bishaaraadkaas markaa maqlay dadka shareecada islaamka kusoo duulay oo murtadiinta iyo gaalada meeshaas lagu xasuuqay oo wax la laayay iyo wax la qaqabtay iyo wax laga dhigay wallaahi aad baa ugu faraxsana ilaa haddaba farxadeeda ma lasoo koobi karo meelaha waxaa ka arkaya habeen leh guri kastoo muqdisho ku yaalaba waa lagu murugeysan yahay oo hooya soomaaliyeeda ka barooranayso wallaahi intaas oo malyan ayaa maanta ku taasho oo guryo ah inta laga faraxsan yahay ka badan inta laga murugoonayo inta laga murgoonayna waa inta daba dhilifyaasha gaalada u ah ma fahantay marka aadan ugu faraxsanaha macarkadaas oo laala cagmarinta ku qaadeen bacadweyne markastana mujaahidiinta waxaa leeyahay xarsi u diida calool usta iyo inta la soctaba guuleysta idin leeyahay walaaliya mujaahidiinta markasta ayaan soo duceyneyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha muslimiinta gaar ahaan bahda idaacadda alfurqaan aad ayaan u faraxsanahay shucuurkayga lama qiyaasi karo allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu macrakadaas waxay ahayd macraka aad qulubta muslimiinta u shaafisay ilaahay aan ku mahadsan gaar ahaan raggii sababta u hageesayaashii meeshaas galay ilaahay ha ka raali noqdo intii shahiidayna allaha ka aqbalo intii dhaawacanna allaha caafiyo insha allahu tacaala annagana way naga farxiyeen ilaahay ha ka farxiyay adduun iyo aakhiro macrakadaas waxay ahayd macrakatulfurqaan macraka u dhigmato macrakadii beder wallahi macrakadaas macraka aada u weyn ayay ahayd macraka xaqa iyo baadilka kala saarta ayay ahayd ayad ayay nooga farxiyeen ilaahay ha ka farxiyay raggaas markaas kadib waxaan ark waxaan arkayay naag meelaha ka qaylinayso oo leh guryaha muqdisho waxaa taalo macnaha oohin allahu akbar guryaha muqdisho oohin ma taalo bal waxaa taalo farxad farxad baa jirta waxaas meelaha ka qaylinaya waxay ahaayeen ehladii calool usta annagana aad ayaan u faraxsannahay asalaamu calaykum waalidiin badan waxa ay sheegayaan in la qalday oo lasoo siray wiilashooda sidaasina ay ciidamada kaga mid noqdeen sida marar badanba ay ka dhawaajiyeen ehelada askartii loo qaaday dalka eliteria inkastoo gorgor ay ahaayeen kuwa iyagu doortay ciidamada waxaana ciidankii halkaasi lagu laayay ay u badnaayeen saraakiil uu xasan sheekh maxamuud kula soo hadlay dalka turkiga kadib markii ay tababar soo dhammaysteen kuwaasoo uu ugu qudbeeyey hadallo marin habaabin ah oo cawaaqibtii ka dhalatay ee iyagu dhadhamiyeen العزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت aad baad u mahadsantahay maxamed cali baraha bulshada sidoo kale waxaa lagu arkayaa dad aad u badan oo iyaguna baafinaya ciidamo lagu la'yahay weerarkii cows weyne waxaa intaasi dheer dad dowladda federaalka ka tirsan oo aragtiyo murugo leh ka dhiibanaya jabka dowladda federaalka cabdisamed ayaa qodobkaasi inoo haya baroorta iyo baafinta ka socota baraha bulshada ee la xiriirta dagaalkii coys weyne haddaan ku bilaabo eh, xasan cabdulle calasow oo ah xubin ka tirsan dowladda federaalk wuxuu yidhi taliya shaah macabe booqashada furimaha hore ee difaaca ciidamada ee wasiirka gaashaandhigga taliyahannisa mahad salaad shuute qoorqoor iyo xitaa tan madaxweynuhu maxay qiimo ku fadhiyaan haddii aan nolol iyo geeri lagu haynin taliyihii guutada shan iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliya oo laba kun iyo shan boqol iyo teliskooda hoggaan u ahaa taliya shaah macabe waxaa lagu waayey dagaalkii cows weyne ee maalintii sabtidii dhacay ilaa saacadana nolol iyo geeri midna laguma hayo wuxuu ahaa taliyaha keliya ee la hubo inaanu laaluush qaadan jirin aniga waxa uu yahaa saaxiib gaar ah maalinkii la waayey ilaa maanta aa joogo ma degana xaalkaygu runtii halxiraalaha xasan iyo tiimkiisa ku horgudboon ayayna ka mid tahay dooni mayno booqasho ee waxaan doonaynaa badbaado nolol iyo geeri mid lagu keeno taliyihii guutada shan iyo labaatanaad iyo askarta kale ee weli la-yahay iyo kuwii dhintay oo ay meedadkooda mujrimiinta ku buranburayaan waa in laga gaaraa inta aysan karsan askar dhimatay meedadkooda in lasoo badbaadiyo ayay askar kale u dhimataa taasoo ah mid lagu dhisayo mooraalka kuwa nool nolol iyo geeri mid lagu qanaco keena intan ka badan idinkama aamusnaan karno ee munasir maxamed waa weriye taageersan dowladda federaalk oo dalka dibaddiisa ku nool wuxuu baraha bulshada soo dhigay sawir sawirkaas uu ku dul qoray qoraalkan qofka aad aragtaan waa walaalkay ila dhashay cabdiraxmaan maxamed cabdi wuxuu ka mid noqday dhalinyaradii difaaca qarankooda u geeriyooday oo coos weyne ku dhintay hadda ayaan xaqiijinay geeridiisa walaalkay oo laba maalin aan weysanaa warkiisa ayaa hadda ka dhex aqoonsanay muuqaal kooban oo ay kooxda manaxayaasha ah ee al-shabaab soo duubeen geesi da-yar oo ku dhiiraday inuu difaaco dalkiisa ayuu ahaa waxaan idinka codsanayaa inaa isaga iyo intii kale ee geeriyootay iigu ducaysaan qof kale ugu qoran yahay iimaan loof wuxuu yidhi wiilashan idin muuqda oo walaalo ah ayaa waxay ka mid ahaayeen ciidamada cows weyne lagu sharqowlay meedadkooda saddex maalin ayay bannaanka cows weyne daadsanaayeen taliso aamina haweeney ugu qoran tahay waxay tidhi cows weyne wixii ka dhacay dowladdu waa ka gaabsatay laakiin waxa xanuunka dareemaya waa waalidiinta dhalee askartii da-yarta ahayd oo habaacsanaanta lagu gaaday qaarna way dhinteen qaarna ilaa hadda nolol iyo geeri toona laguma hayo runtii xanuunkaas qof kastama dareemi karo hooyooyin ayaa ilaa iyo hadda wiilashooda meel ku sheegin maxamed amiin kushanlayste wuxuu yidhi ilaahay ha soo sahlo taliya shaax macabe waa niyadjab iyo calool xumo in ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu laayahay taliyaha waxaa lagu waayay dagaalkii cows weyne ilaa iyo haddana baadigoobkiisa ayaa lagu jiraa laakiin waa in lala xisaabtamo dadkii dayacaddaas mas-uulka ka ahay ibraahim aadan jimcaale wuxuu yidhi isagoo xildhibaan ah ayuu diidanaa in lala xisaabtamo saraakiil dayacday xero dhan oo gaadiid iyo ciidanba buuxeen taa beddelkeeda uu dalbanayay in la dalacsiiyo waxaa kale oo maanta laga filan karayo waa in uu isqariyo isaga iyo kuwa qaybta ka ahaa in ciidamadaas qaranka intii geeriyootay weli meedadkooda xitaa aan cows weyne hadda laga qaadin waxa aan rajeynayaa in madaxweynaha qaranku ku baraarugo kuwa xagaldaacinaya howlgalka ciribtirka argagixisada hadalkaasi wuxuu ula jeeday waa mahad salaad sahal koraaye wuxuu yidhi waxaa nolol iyo geeri lagula yahay cabdulqaadir sheikh aweys oo ah wiilkan dhalinyarada ah ee idin muuqda markaas ayuu sawirkiisa soo dhigayaa wuxuuna ka mid yahay ayuu yidhi ciidankii saakay lagu weeraray deegaanka cows weyne soo duceeya qaraabo in ilaahay soo sahlo isagoo nabad qaba cismaan ina cali ruuxay ugu qoran tahay isagana wuxuu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allah ha u naxariisto walaalkay cabdi guuleed oo ku dhintay dagaalkii shabaab lagula galay deegaanka coosweyne waxaan halkan uga tacsiyinayaa dhammaan ehelada qoyska qaraabada iyo dhammaan asxaabtii uu ka baxay walaalkay cabdulaahi garyaqaanka nolosha ruuxay ugu qoran tahay wuxuu yidhi dhacdada ka dhacday coosweyne ma ahan wax loo dulqaadan karayo in ciidankii meesha lagu xasuuqay oo diyaarad loo diri karay dhaawacyadooda inay soo qaado waa nasiib darro mas-uuliyaddaasna waxaa qaadanaya wasiirka gaashaandhigga mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka soomaaliya asna mas-uuliyad ayaa ka saaran inuu baaritaan sameeyo balse ma dhicin waxaa kaloo nasiib darro ah in degmooyinka kale ah ceeldheer ceelbuur iyo deegaanka cows weyne ay saakay baneeyeen ciidamadii joogay oo saacadan magaalooyinka way haawanayaan waa mucjiso qaran iyo hagardaamo loo geystay dowladda soomaaliya war xasan shiikhow iska qabo ragga gadaalkaa jebinaya oo dagaalka dhab aan ka ahayn ayuu yidhi ruux kale oo ay ugu qoran tahay maxamed khamas oo u tacsiyenaya walaalkiisa uu ku magacaabay bile cali salaad ayaa wuxuu yidhi waxaan tacsi u dirayaa ehelkii iyo ilmihiisa iyo qaraabada samir iyo iimaan allah naga wada siiyo wuxuu ka mid noqday saraakiishii ku dhimatay cows weyne ayuu yidhi sawirkiisa uu soo dhigay caliyare cali waa mas-uul hore uga tirsanaa dowladda federaalka qoraal dheer uu bartiisa facebook kusoo qoray wuxuu ku yidhi ciidanka taliska cows weyne ee la weerare waxay ka koobnaayeen afar urur laba gorgor ah iyo laba ciidanka uganda laga keenay halkii urur oo gorgor ah waxay ka koobnaayeen ayuu yidhi afar boqol iyo soddon askari sidaas darteeda waa ciidan dhan kun iyo sagaal boqol amaba ku dhow goobtana waxay ku tageen khilaaf ku saabsanaa saraakiisha oo qabtay fikir ah in goobta ay halis tahay iyo wasiirka gaashaandhigga iyo agaasimaha nisa oo iyaguna aaminsanaa rarista ciidankaas ciidanka waxaa la weeraray saakay lixdii iyo barkii a m wuxuuna soo gaaray sagaalkii shan iyo afartan a m intaas ciidanku way dagaalamayeen iyagoo aan helin gurmud dhulka iyo taageero cirka ah airsabort caadi ahaan horey ciidankan oo kale diyaaradaha ayaa kor ka ilaalin jiray khasaarada maanta qaranka gaartay wuxuu afar jibaar ka badan yahay midkii galcad nagu gaaray janawari labaatankeedii labada kun saddex iyo labaatanka oo aan xasan tuure ku weynay ciidanka naga dhintay wuxuu yidhi wuxuu u dhexeeyaa boqol iyo soddon ilaa boqol iyo konton rag ah dhaawaca tiro sax ah lama oga welina gurmad ma helin maxaabiistii cadowga u gacan gashay iyo iyaga oo badqaba ama dhaawac ah la kaxaystay waa tiro u dhow laba iyo labaatan nin gaadiidka laga qabsaday ama cadowga uu gubay wuxuu ku sheegay caliyare inay ahaayeen konton iyo sideed gaari oo tiknika ah wuxuu hadalkiisa intaas raaciyey beebayaasha aan xabadu karin waa saddex iyo labaatan geerida saraakiisha iyo dhaawaca inta aan helnay waa tiro ku dhow saddex iyo afartan sargaal ma jirin taageero gurmad ah oo ciidanku uu helay afar saaca way dagaalamayeen diyaaradaha cadowga duqeeya uma aysan soo gurman ciidanka ayuu caliyare cali yidhi ciidankii deegaanka ee u diyaargaroobay in ay u gurmadaan waxaa hor istaagay nisa oo u sababaysay halis kale arrimaha kale oo khasaaraha loo sababeyn karo waa ciidankii uganda ka yimid oo aan lahayn tababar ku filan oo dhufaysadii ay kasoo baxeen kadibna waxay jiireen kuwii kale oo gorgor taliyaha ciidanka xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulka ee aadan yabaal joogayna iskuma aysan dayin inay wax gurmad ah u sameeyaan ciidankii jabay ciidanka waxaa loo diiday shidaal maalmahan dhan ayay cabasho ka ahaayeen arrintaas taliska guud ee ciidanka waxay ku sababeynayeen in cadowgu shidaalkaas qaadan karo waana sababta gaadiidka badan looga tegay ruux kale oo ku qortay cabdiraxmaan kambaala wuxuu yidhi xasan sheekh maxmuudow waxaa ka dhacay cows weyne galgaduud ma ahan waxaan qaadan karno haddaynu nahay dadka taageersan dowladdaada waxa ay cayaanka baraha bulshada noo sheegayaan iyo waxa ka dhacay cows weyne waa laba arrin oo kala duwan maxay tahay ciidanka kulligood madaxa laga wada toogtay oo meel kale aan laga toogan waa musiibo iyo khibrad xumo waxaasna ma qaadanayno dhallinyaro iyo saraakiil da'yar maalin kasta naga baxaan adna aad tuulo noo soo duubto ruux kale oo lagu magacaabo zakariya timcadde oo ka mid ah wariyaasha dowladda federaalka aadka u taageersan wuxuu yidhi magaalada ceeldheer ciidamada dowladda ayaa dib uga soo baxay halkaas oo ay ku dhinteen askar da'yar ah oo nolosha curdun u ahayd haddiiba dib looga soo laabanayo goobihii dhallinyarada xoreysay oo ay naftooda ku waayeen maxaa marka hore loo diraya dhallinyarada oo naftooda loo haligaa dowladda qorshe la-aan miyay dagaalkan gashay yaa qaadanaya mas-uuliyadda dib uga soo bixidda goobihii la xoreeyey intaasi waa in yar oo ka mid ah baroorta iyo baafinta baraha bulshada ka socota ee ku salaysan dagaalkii cows weyne iyo guud ahaan xaaladda gobolka galgaduud aad baad u mahadsantahay cabdisamed markaana waxaa istuudiyaha soo gaaray mahad cubayd cali oo soo waraystay culimo iyo salaadiin kuwaas oo shucuurtooda ka dhiibtay maanta iyo isbedelada ka taagnaa gobolka galgaduud mahad maxamed daahir cali suu aad baad u mahadsan tahay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa u suuro gashay in ay waraysi la yeelato mid ka mid ah culimada diinta islaamka iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ugu horeyn waxaan waraysiga ku bilaabay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam warar ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalku ay iskaga carareen magaalooyinka kale ah galcad ceeldheer mise gawaay wabxo iyo budbud ka waran ee arrimahaasi ma ka warhaysaan mase idin soo gaareen haddii aad tihiin golaha odayaasha dhaqanka بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله arrimahaas waana soo gaareen waan la soconaa si hoose oo dhow ayaan ula soconaa dadka ay ku duulahayeen waa junuud ilaahi subxaanahu wa tacaala u nafxuray kutubkaas inay ka difaacaan ee qowmuluudka ay wadaan ka difaacaan ummadda ummadda inay diinta ku hogaamiyaan u istaagay ayagoo ila alle kaashanaya subxaanahu wa tacaala marka sidaa awgeed ayagii ilaahi subxaanahu wa tacaala waxooda waxay ahayeen waa baadil baadil iyo xagna hadday iska hor yimaadaan weligiis baadilkaa hoos mari jiray baadilkaa maxay ahayd carari jiray ilaahay baa ku mahadsan marka sidaasaa ku dhacday baadilkii waa la jebiyey annagu marka ka odayaal ahaan aniga oo weliba ku hadlaya afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka walaayaadka aniga oo ku hadlaya waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa guulaha isdabajoogga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu galladay oo mujaahidiinta ilaahay ku galladay aad baan u soo dhoweynayaa waxaan u tahaniyadaynayaa oo aan u ducaynayaa mujaahidiintii kuwii tala ku lahaa iyo kuwii ficilka geystayba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa koodii shahiiday inuu shahaadkiisa ilaahay ka aqbalo koodii dhaawacmayna ilaahay si fiican oo si degdeg ah u bogsiyo guulahan ilaahay subxaanahu wa tacaala u laasimo in sha allahu tacaala annaguna garabkooda iyo macoodaan nahay dhanacaan baan kaga jirnaa hadda muddo bil iyo bar a waxaan wadnay taxriil taxriilul ummati ilaa jihaadi acdaa'iha in cadowga loo kaco lala dagaalamo mujaahidiinta laga daba tago oo garab iyo gacal loo noqdo gurmad la gaarsiiyo ayaan adda anaguna u taagnayn in sha allahu tacaala arrintaasna aad iyo aadan u soo dhoweynaynaa tan labaad fariin baan diraya fariintayda waxay ku socotaa madmadda koobaad murtadiinta ay ku socotaa murtadiintu waxaan leeyahay war waxaad la dagaalamaysaan waa alle iyo rasuulkiisa sababtoo waxaad diidan tihiin kutubka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaqankiisa iyo sunnaha nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku dhaqankeeda ayaad diidan tihiin waxaad duulaan ku tihiin waa ayaga kullama aad kuwaas duulaan ku tihiin alle rasuulkiisa aad la dagaalamaysaan kumana guulaysan doontaan waxaan leeyahay hadday goori goor tahay wixii idin gaaray wax basiid a waay wixii dhamman oo haddaadan toobad keenin wixii idin dhamman ayaa ka badan insha allahu tacaala waana ka badnaan doonaan waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena madda labaad waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo carruurtooda lagu khamaarayo oo dhaqaalo laga raadinayo oo inta wax yar oo calal ah inta loo tuuro oo dhaqaalo malaayiin doolar inta lagu qaato madaxooda oo akaawno lagu shubanahayo carruurtoodana dabka lagu shubahayo waxaan leeyahay warhooy in badanna waan idin sheegnay waan idin digaynaa waan ku celcelinaynaa carruurtiina ka qabsada waxaan waxaan carruurtiina ka qabsada nimanka amarkooda warkooda iska diida ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada carruurtiina u diirnaxa dalkiina iyo dadkiina u diirnaxa waxaan carruurtiina ka qabsada intaasaan leeyahay iyaguna soomaalida waa intaana goore goor tahay carruurtiina ka ceshadaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey kusoo dhowow marka hore idaacadda islaamiga ee alfurqaan عليه السلام ورحمة الله وبركاته وكله وأخ الكريم ciidamada dowladda federaalka waxay ka baxeen magaalooyinka galcad ceeldheer iyo sidoo kale masegawaay iyo wabxo Een, dadka muslimiinta maxaa looga baahan yahay ee, markii xaaladahan oo kale ee, la kulmaan آه، جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى وبشر المؤمنين أولا إله بaa mahadsan subxaanahu wa tacaala runtii wax lagu farxa oo aada u weyn oo nasriga ilaah ayaa dhacay ciidamadii gaalada issoo bahaystay oo nooc walba lahaa ee muslimiinta ku soo duulay gaar ahaan walaayaadkii ee issoo bahaystay kal axsaab ilaahay baa dhabarka ka jibi waxaad moodaa uun axsaab iyo ayagu waa isku mid waa isku ujooddo haddana ilaahay baa dhabar ka jibi waradda allahu aladiina kafaruu bikaydihim lam yanaaluu khayraa wakafa allahu almu'miniina alqitaala wa kaana allahu qawiyan casiiz ayaa ka dhacday waxaa la gudboon muslimiinta ashukru ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku shukrino nasrigaa dhacay allah wuxuu leey la in shakartum la asiidannakum waxaa kaloo loo baahay runtii tawaaduc inaan tawaaducno oo quruur uusanna gelin sida nabigaa nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam fatxu maka ilaahay markuu gacantiisa uu soo geliyey soo tawaaducsan ayuu magaalada galay marka tawaaducaasaa loo baahan yahay iyo quruurkaas inaan ka fogaanno oo aan nidhaahno ilaahay baa jibiyey ilaahay baa laayay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayt walaakina allaha ramaa nasrigana ilaahay baa keenay naw awood ma lihin ilaahay baa na siiyey keliya waa inaan nidhaha alxamdu lilaah faqudica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa loo baahan yahay asbaabta nasriga inaan ku dadaalno aan ka fogaanno asbaabta haziimada dunuub iyo macaasi waxyaalahaas aan ka fogaanno waxaa loo baahan yahay runtii laba arrimood inaan u ducayno marka koowaad dadka mujaahidiinta meel walba ay joogaan inaan u ducayno wa khaasatan raggii dee hadda howlahan galay in khamaasiyiintii istishhaadiintii iyo dee ragga hadda alxamdulilah u dhabar adeegay sabar iyo thabaad muujiyey inaan u ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii shahiidina ilaahay ka aqbalo wixii dhaawacmayna ilaahay uu biskeeyo inta kale ilaahay uu sugo annagana waxaa loo baahan yahay raggaas haddee inaan bedelno isticdaad inaan galno oo wixii dhiman aan israacinaa marka loo baahan yahay runtii waxa meeshaa ka dhacay waa wax lagu farxo waa wax ilaahay looga xamdiyo marka waxaan ku soo gabagabaynayaa insha allah dadka muslimiintu inay bishaaraystaan oy ku farxaan ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo runtii loo baahan yahay halkaa duruus in laga qaato cid walba ay duruus ka qaadato muslimiintu ay ka qaataan gaalada ay ka qaataan murtadiinta ay ka qaataan wixii runtii halkaa ka dhacay ilaahayna waxaan rajaynaynaa inta hartay ilaahay inuu nooga saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala dee awooddiisa ilaahay baan baryeennaa baryadana ha la xoojiyo salaatuleylka iyo muxuu ahaa dee ha la soo kaca ilaahay aan barinno inta dhiman ilaahay ha naga saaro dalka ilaahay ha nooga saaro ayagoo dulaysan ee maaragtay jabay ilaahayna nasriga waa maaragtay in badan ilaahay uu noo gargaaray waa ka filayni runtii haddana kuwo kaloo badan ayaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ha jibiyo gaalada ilaahay ha jibiyo muslimiintana ilaahay ha u gargaaro jazaaka allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu nabadoon ibraahim maxamed nuur n haddii aad tihiin odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose seed u aragtaan arrintaasi maxaad se ka leedihiin bismi illaah alxamdu lilaah alxamdu lilaah alxamdu lilaah ilaah baa mahadoo dhan iska leh ilaahagii jibiyey murtadiin ismaqiiqaysay muslimiinta soo dulmiyey soomaali oo dhan inay dulmeen ugu tiro galay gaar ahaan raggii baadiyeeyey sidii fircoon oo kale ummaddu baadiyeeyey ilaahagii jibiyey ilaahaasaa ku mahadinayna awalan bacda xamidallah ilaahay xamdigiis kadib wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha ramaa ilaah baa jibiyey ilaah baana dilay ilaah baana baabi'iyey raggii mujaahidiintii ilaahay ka gaday naft ka gatay naftoodii inay ilaaliyaan shareecada raxmaanka inay ilaaliyaan erdaga muslimiinta inay ilaaliyaan diinta ilaahay raggii u diyaargaroobay oo difaacay ayagana waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran kula ljazaa allah idin abaalmareen leenahay mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay ha idin sugo ninkii ilaahay la jir ayaa sugnaanaya haddii aynu nahay gobolka shabeellada hoose nuqubadoodii anagoo ku hadlaya afkoodii coosweyne oo wixii ka dhacay ilaahay og yahay wamaa adraaka maa coosweyne coosweyne wixii ka dhacay maxaad ka og tahay nin aan waxba ogeynow nin walba waxaad ogaataa wixii ka dhacay baa ka dhacay coosweyne wixii ka dhacay buulmareer baa ka dhacay eelcad wixii ku dhacay baa ku dhacay gaaladaas ilaahay waxaan leenahay siduu u jibiyey ilaahay allah u jibiyo allana ha isku diro العزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت qaybaha dambe ee barnaamijka gaarka ah ayaan kusii siqaynaa fursaddan waxaan siinayaa salaadiinta wilaayada jubbooyinka oo iyaguna dareenkooda ku biiriyey jabkii ciidanka dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii cows weyne waxaana idinku soo maqan odayaasha iyo waxgaradka magaalada jamaame oo ka mid ah wilaayada jubbooyinka codadka aad dhegaysan doontaanna waxa ay kala yihiin nabadoon axmed ciise nabadoon cali kuus nabadoon maxamed deeq nabadoon idriis nabadoon ibraahim shariif iyo nabadoon cali xuseen الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقاويرته iyo odayaasha sharafta leh iyo nabadoonnada iyo salaadiinta meesha isugu timid waa salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga oo ka mid ah odayaasha nabadoonnada ka ah degmada jamaame magacaygana la yidhaahdo axmed ciise waxaan insha allahu rabaa inaan dareenkayga ka muujiyo dagaalkii ka dhacay shalay oo ay bisha safar ahayd toban kun afar boqol afartan iyo shanta laguna qaaday murtadiinta ku sugnayd meesha la yidhaahdo caws weyne insha allahu markaan dareenkayga ka hadlo sidaa daraaddeed aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay halaaggii iyo jabkii ilaahay meeshaas ku gaarsiiyey ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa midkaas iyo mid ka sii daran iyo ku laba jibaaranba ilaahay inuu yacni maaragtay garabkooda uu ka baxo dadka mujaahidiinta oo ilaahay daraaddii afar iyo labaatan saac u taaganna ilaahay garab uu siiyo iyo gaashaanba weligiina wuu u noqonaya asagaa noo ballanqaaday ilaahay inuu dadka mu'miniinta hadday ilaahay run u sheegaan asaguna uu run u sheegahayo gaaladana uu ka guulaysiinahayo bismillaah anigoo ah nabadoon calakuus waxaan nahay nabadoonada degmada jamaamo waxaa dareenkaanya muujinaynaa dagaaladii ka dhaceen coos weynyi waxaa aad iyo aad baa ugu faraxsannahay dagaaladaas oo xase gurguurta aswaday xase gurguurtana waxaan u sheegaynaa waxaa la yidhaahaa rijaal maroora rijaal maroora rumaad mudeena jira rumiita maadkii roor waay waa rooro doontaa roor roor assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilahi rabbialcaalamiin tegiddoodii maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeysay in coos weyne lagu galo saddex xero in wax baaba'ay iyo wax rooray iyo wax baktiyey ay noqdaan ilaahay baa ku mahadsan allahaasaana leenahay insha allahu tacaala haddii ilaahay idhaaho aan u mahadinaynaa annagoo odayaasha dhaqanka degmada jamaama ah ahna idris maxamed nuur nabadoon marka waxaan leeyahay wixii ka dhacay coos weyne aad iyo aad baan ugu najaxnay waana ku faraxsannahay waana sugaynay hadda horaa loo yidhi ninkii dhoof ku yimid baa geerida dhabaysa marka waxaad ogaataan meeshaan waxa yaallo wax adduunyadan laga tirtiri kara inaysa ahayn aqliga ha u sheego ninka basada weyne gurguurta la yidhaahdo bismillaah magacaygu waa ibraahim bashiir maxamuud waxaan joogaa degmada jamaame shucuurteeda aad bay u kacsan tahay waxaana ku faraxsanahay jabka ka soo gaaray gaalada gobolka galguduud gaar ahaan magaalada coosweyne gaalo way ku halaagsameen ilaahay subxaana wa tacaala waa jebiyey waana jeban doonaa ilaahay asaa noo ballan qaaday ragga mujaahidiinta meesha insha allahu tacaala gaalada jilbaha u jabsaday ee insha allahu tacaala naftooda u huray ilaahay subxaana wa tacaala naftooda ka iibsaday waxaan leenahay insha allahu tacaala waad naga farxiseen waana idin ducaynaynaa kii shahiidana shahaadada allah ka aqbalo kan dhaawacanna dhaawiciisa allah bogsiiyo garbihiinna ayaa nahay maanta degmada jamaame odayaasha waxay u soo istaageen insha allahu tacaala taageerada mujaahidiinta ilaah ayaa ku mahadsan walaalayaal odayaalka iga horreeyey oo coqolada waxgaradka insha allahu salaadiinta aniga oo ah magacayga cali xuseen waxaan soo dhoweynaynaa oon ku farxaynaa oon taageersannahay oon ka mid nahay jabkii iyo halaagii ku qabsaday cadowga ilaahay coos weyne oo cadaabta ku muteystay ayaa insha allahu ku faraxsannahay taasoo aad wayashfi suduura qowmi lmu'miniin insha allahu tacaala guud ahaan reer galguduud waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay waa idin gargaaray ilaahay waa idin gargaaray walaalihiina khaas ahaan beelaha ansaarta oo meesha degan waa cadarada ay muujiyeen ilaahay subxaana wa tacaala allaahuma akfir alansaar wa abnaa alansaar wa abnaa'i abnaa alansaar insha allahu tacaala ansaar ayaa noqoteen diinta ilaahay ayaa u gargaarteen daroogistayaalkii alkulistayaalka xasan maxamuud uu soo qalday oo la soo aruuriyey derbijiifka insha allahu tacaala waxaa kaloo weli u furan oo fariin adag aan ugu diraynaa inay ilaahay subxaana wa tacaala u tooba keenaan diintan naxariis waay raxmo waay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa noo sheegay kuwaasi waxay ahaayeen salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo iyaguna ka hadlayay jabkii ciidanka dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii cows weyne guud ahaana intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijkan gaarka ah oo aan ku bedelnay booskii barnaamijka dhuuxa waxaana barnaamijka lagu falanqeeyey isbedelada iyo dhacdooyinka kusoo kordhay gobolka galgaduud waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala oo noo fududeeyey barnaamijka iyo wariyaashii ka qayb galay intaba dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فارسا عفى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في في ساحة الأبصار سيفا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا عفى القعود منعما منعما هذا حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبصار سيفا ملهما